walaal horta siyaasada mandera waxaan kusoo biiray two thousand and seven anigoo markaas wiil yara oo labaatan iyo shan jir ah siyaasada hadda waxaan ku jiraa labaatan sano wax u dhow ah toban iyo todoba sanaan ku jiraa qof mas-uulin waad garani wuxuu qabtaa way badan tahay dadkan ay isoo doortay aan zaaid aan garab istaagaa dadka kusoo doortaad aad aad aada u garab istaagtaa aan garab u istaagaa haye
nin hata zaaid oo magaalada loogu soo doortay safar ka aadi miihi marka waa nina very accessible ah wakti kasta iyo muddo kasta oo lii baahan yahay dadweynaha waan la istaagaa way ku heli karaan micnehe ha sidee dadkeena waxay u badan yihiin marmar nin nimanka siyaasiyiinta inay telefoomada dirsadaan waa anig gartay laakiin waa nin telefoonkiisa os mar kasta iska iska os on Iska- iska habeen iska ka furaya.
kadal soo wacd waad heli biladan biladan uu madaxweynaha dalka ku siiyey maxay tahay horta biladaasi waxaa la head of state co- commendation h s c aa ladhahaa sanad kasta oo madraka dhea dad yar oo kenyaan ayaa ku guuleysta marka wadanka dhammaan haddaad isu fiiriso marka dhankan waqooyi bari sanadkan anigaa ku guuleysta anigaa ku guuleystay marka marka marka sanad kasta bilada lagu siiyey meeqa iyada oo kale ah ayuu madaxweynaha bixiyaa oo la siiyaa dad sidaadoo kale ah ma hal keliyaa la bixiyaa mise waa dhowr xabo oo la bixiyo may ayaad waa waa dhowr xaba waxay kala qabtaa tuseme matalan iskarta waa la siiyaa nimanka siya- siyaasiyiinta waa la siiyaa adi qof kasta oo oriyada kenya wax ka soo qabtay nimankan orota oro- orotanka orod oo kenya u ordaan ayaa la siiyaa inta siyaasi marka sanadkan anigaa ku guuleystay oo waqooyi bari waa gartay marka in dalkii kenya marka meeqa xaba oo iyada oo kale ah ama meeqa iyada la mid ah ayuu madaxweynuhu bixiyey sanadkan wallaahi durubkeyn waxaan ahayn boqol iyo boqol iyo laba qof aan ahayn inta ku guuleysatay laakiin dhankanaan kasoo jeeday keligaydan ahay laakiin guud ahaan dalka boqol iyo laba qofaa la siiyey ah boqol iyo laba qof aan lasi waa gartay marka bilad dalkii oo dhan boqol iyo laba ka ah dalkii kenya oo dhan in boqol iyo laba biladood madaxweynaha uu bixiya inaad mid ka heshid gaar ahaan tii en, ah, degmadaada mandheere la siiyey ama soo gaartay inaad adiga qaadatay maxaa mad- Mhm.
maxaa madaxweynaha ku dhiiriyey in biladaas uu ku siiyo
wallaahi waxaa wa horta nimankan horta baasha waxaa ka shaqeeyay nimankan la national eh, intelligence service sana sanad kasta dad bay fiiriyaan magacay kala baxaan ay madaxweynaha u diraan qofka ay umaleeyaan inuu dadweynaha wax u qabta sideeda anaga da- laakiin waxaan ku guuleystaa mar kasta oo amni darro zaaid aan ugu hadlaa marmar mogta saa u bilaabatay arrintan antitera la dagaalanka argagixisada Eh, lag- haa ummadda zaaid a zaaid aa loo dhibaa markas marka waan kasoo horjeedaa wixii dadweynaha wax u dhib lahay in loo geyst ayaa diidaa ha zaaid ayaan u diidaa wax kastoo qalad oo ummadda laga geysta zaaid aan uga hor imaadaa waa gartay marka tus- marka tusaale ahaan tusaale ahaan imise kays ama qaladaad aada istiri en, ah, dad shacabaa laga gelayaa oo dadka adigu kusoo doortay ee mas-uulkooda aad ahayd oo aad ishortaagtay oo aad ku guulaysatay inaan dhibaato loo geysanin qaar nooga sheeg inaan dhibaato loo geysanin ha qaar ah.
qaar nooga sheeg kuwii aad ishortaagtay zaaid ay u badnaayeen wakti hadda muddo laga jooga dad baa iska imaana nimana la qaadaa marmar meed baa lasoo qaaday wax badan baa fashilaad badanaa dawladda ku dhacay haye sidaas marka fashilaadkii aan- ay- ayaan ka hor imaaday waxaan ku dhaha marka iskarta haddaadad qof naga qaadaan ha dadkayn ha la dhamaynin kootina kootina ha la geeya hadday kootini wax ku aragto aan xukuma keesas badan aan dabakacni oo dad badan oo afduub lagu qaaday oon soo daayni dad qaarkood oo kootini la geeyay oon kootini kasoo badbaadini maxkamadii adiga laakiin maadaama ha maxkamadii laakiin maadaama aan zaaid wixii aan ugu haadan dawladan way ka fiirsatay eh, madaxweynahan hadda soo galay marka markuu soo galay wuxuu ku dhawaaqay in dib damba qof afduub lagu qaadaynin qofka wax geystana kootini la geeyo maxkamad la geeyo maxkamada la geeyo ha haddaa dembi lagu hadla kuxukum haddii kala sii daayo marka dadaalkaas aad bulshada u gashay ayaa la aqoonsaday miyaa marka macnaha bilada ugu weyn ha ha ma- zaaid waxaan ugu shaqeeya haddana mogta meeshaan deganahay waa saddex cuduud ethoobiyan cuduud lanahana waxaan cuduud lanahana soomaali waa garta waa saddex geesoodkii soomaaliya kenya iyo etoobiya aa ha zaaidaan ugu shaqeeyaa ummadan in la kala fogeynin oo laisu soo dhaweey marka dhalinyaradooda isugeysitaanka ay isu imaadaan wax badan baan ka qabtaa mogta dawladda marka backgroundka ay fiirin qofkan muxuu qabtaa qofkan qof sidee waa marka waxaan umalaynayaa zaaid ay dabagal ugu sameeyeen marka dambe waxay arkeen inaan qof mas-uul ah oo haddana belada la siin kara belada sidii aan ku mutaysa marka walaashay waa gartay marka marka biladaas lagu siiyey oo maalinta madaraka day ee ah maalinta xorriyadda dalka kenya maxa maxaad dareentay marka adiga ma islahayd waxqabadkaaga waa la aqoonsan doonaa maalin uun gebagebayntaas dad badan oo reer mandera ayaa igu siin jiray aywa markas ku faraxsan shaqada aan u qabto ugu dam ugu dambaysan marka madaxweynaha kenya ku dhawaaqay in beladaas laysiyey